فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale warbaahinta islaamiga alfurqaan aad kala socotaan caawa barnaamijka laba qodob oo muhiim ah ayaan idinkugu soo gudbi doonnaa qaybta faahfaahinta ayaa inoo balan ah من هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هموم waa tahay mar kale ayaan idin leenahay salaamun calaykum caawa taariikhda hijiriyada waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha shacbaan sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada deegaanka camaara ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa maanta waxaa gacanta ku dhigay ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa si nabadgelyo ah kula wareegay gacan ku haynta deegaanka camaara ee dhaca koonfurta gobolka mudug wararka ka imaanaya bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in ciidanka dowladda federaalka ay maanta ay gelinkii dambe isaga firxadeen deegaanka camaara sababa la xiriira cabsi weynna way ka qabeen weeraro uga yimaada dagaalyahanada xarakada shabaabul mujaahidiin mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa sheegay in ay ciidankooda si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka camaara ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bilihii janaayo iyo febraayo la wareegay deegaanada caad shabeelow iyo qaycad halkaasi oo ay hore u qabsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo ay cirka ka taageerayeen ciidamada maraykanka bilihii lasoo dhaafay deegaanka camaara ciidamada mujaahidiinta waxa ay si aad ah uga wadeen duqaymo ay u geysanayaan fariisimaha ciidanka dowladda federaalka ay halkaasi ku lahaayeen ka gadaal markii ay adkeysan waayeen duqaymaha iyo weerarada tooska ah cabsinay usii dheer tahay waxa ay keentay in ciidanka dowladda federaalka ay maanta ay deegaanka isaga cararaan فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا waa hagaag qodobka kale aynu u gudubno guddiga gurmadka fatahaadaha wilaayaadka islaamiga ah ayaa wuxuu soo bandhigay waxqabadkiisa kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka kuunya barrow ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose munaasabadda oo ahayd mid heerkeedu sarayso ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin mas-uuliyiinta iyo xubnaha guddiga qaarkood wulaad culimo odayaal dhaqameedyo ganacsato iyo odayaal kale oo qaybaha bulshada ka mid ah munaasabadan ayaa waxaa si maqal iyo muuqaal ah loogu soo bandhigay howlqabadka guddiga fatahaadaha xarakada shabaabul mujaahidiin oo qaybo kala duwan isugu jira waxaana munaasabadda laga jeediyey kelimaad kala duwan kuwaasi oo aad caawa iyo habeen dambe kula soconaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada insha allah maadaama halka ay munaasabadu ka dhacaysay ay tahay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa kelimadii ugu horeysay qaatay waaliga gobolkaas sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan isagoo soo dhoweeyey ka qaybgalayaasha munaasabadda الحمد لله ذي الجلال والإكرام الصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا waxaan u mahadnaqaynaa ilaahi subxaanaه وataعaalى nicamkiisa faraha badan uu dusheena ku galladaystay jazaahum allahu khayran kasoo qeybgalayaasha dhammaan anuu aan kala sooceynin ilaahi subxana wataعaalى miisaanka sanadka allah u saaro juhdiga ay soo bixiyeen waxaan kale insha allah taعala u mahadnaqayaa guddiga fatahaadaha ee xarakata shabaab mujaahidiin jazaahum allahu khayran howshaana muddo soo waday waxqabadkoodana kolley insha allahu tacaala laga warrami doono la arki doono ilaahi subxana watacaala ha barakeeyo juhdiga ay bixiyeen iyo dadaalka ay muujiyeen miisaanka sanadka allah u saaro waxaan kale u mahadnaqayaa jazaakum allahu khayran dadka noo khidmaynaayo dee howshaan quruxda badan noo adeegaayo ilaahi subxana wataala ha barakeeyo khidmadaas ay noo hayaana miisaanka xasanaadka allah u saaro axibati fillah haddee insha allahu tacaala waxaan rabaa wax kale ma ahe dadka duyuufta ah ee qiimaha badan ee walaalaha ah ee safarro badan ka yimi inaan gacmo furan ku soo dhoweyno axibatanaa duyuufu alxafli ahlan bikum fii ardikum ahlan wasahla nuraxibukum calaa sadrin raxiibin wadaa xaqun lakum naqla wacaqla nuxibukum liajli illaahi xaqan wanudhiruhu lakum qowla waficla qawaaniin alculuuji falaa nuriidu fatamat shircatii sidqa wacadla nujaahidu fii sabiili illaahi dowma ونبذل روحنا فرعا وأصلا تعالوا يا بني قومي تعالوا تعالوا فابذلوا الأرواح بذلا وكونوا للجهاد له فداء لأنه صار فرضا ليس نفلا وكونوا دائما مستيقظين يراد لأمتي كفرا وذلا يروجها دعاة وارقون فصاروا أقبح الثقلين فعلا عمائمهم ولحيتهم طويلة وتحسبهم من الأعلام جهلا تراهم يصدرون أخي الفتاوى إذا حصلوا من الأوقاد أكلا يبيعون البلاد بلا مقابل وبالتخذيل يتخذون شغلا ألا قوموا لفضح الخائنين لكي لا يسبحوا حملا وثقلا فمن نصر الشريعة للإله غدا يعطيه رب الأرض جزلا يعيش منعما حرا شريفا وإلا يستظل هناك ذلا يطير مع الملائكة الكرام يكون مجنحا طيرا ونحلا لتدخل جنة الرحمن ساح فكن عبدا للرب الكون فعلا وكن تبعا لسيدنا محمدا وشبه سحبه روحا وشكلا وأهلا مرحبا لكم وسهلا بأترجة وريحان ونخلا اللهم اجعل آخر كلامنا khayra min alula jazakum allahu khayra intaas ayaan rabay in sha allahu tacala kelimada inaan kusoo koobo hada wabilahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdisamed abow cabdiraxmaan weliga shabeellaha hoose intaas kadib waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey afhayeenka guddiga gurmadka fatahaadaha xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh xasan yacquub cali bismi اllahi الرaحman الraحim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله ضمانتد حمدا يليق بجلاله وعظمته إلهي سبحانه وتعالى وحنوغا مهد علينا على نعمة الإسلام والإيمان الله سبحانه وتعالى وحور اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي waradiitu lakum alislaama diina bacda alislaam wa bacda aliimaan ilaahay wuxuu nagu galladaystay inaan ka mid noqonno kuwii nooleynayey ummadda dhexdeeda ku nooleynayey faraa'idun mahjuura jihaadka ummadda muslimkaha ka tagtay oo ka hijrootay ilaahay waxaan oga mahad celinaynaa nasriga iyo guulaha isdabajoogga ah oo ilaahay muslimiinta siinayo dhanka kalena hazaa'imta iyo jabka iyo maaragtay burburka iyo baaba ah ilaahay uu baabi'inayo cadowgiis allahna oga mahad celinayna subxaana wa tacaala mahadda ilaahay subxaana wa tacaala kadib sidaa alwaali sheekh cabdisamed u mahad celiyey ayaan xuduurka meesha fadhiya dhammaantood aan uga mahad celinaynaa min alculamaa'i waalnuqabaa waalwullaad waxaa weeyaan kawaadirta meesha fadhida cashaa'irtii odayaasha dhammaan jazaakum allahu khayran soo dhowaada soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada halkan waxaa loo yimid in laga waramo hawshii dheerayd aynu wada galnay dhammaanteen dadka hawshaas galay intaa waa ka badan yihiin laakiin waxaa ilaahay qadariyey intaan in meesha isugu yimaadaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intii ka qeyb gashay oo dhan waan u mahad celinaynaa ama ama waxaa weeyaan deeq kaga qeyb gashay ama kelimo kaga qeyb gashay ama tale kaga qeyb gashay ama wakti kaga qeyb gasho wakti gelisay jazaakum allahu khayran waxaan rabnaa marka shaqadaas iyo arrintaas inaan ka warbixinno maanta qeybo ka mid ah guddigan saaad ogtihiin waxaa la magacaabay lix iyo labaatanka bishii afaraad ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan ayaa la magacaabay waxaana loo magacaabay dhibaatadii timid ee ummaddeena muslimka ku habsatay inay ka jawaabaan oo ay u istaagaan niyaabatan can ilmuslimiin niyaabatan can ilmujaahidiin ayagoo naa'ib ka ah dadka muslimiinta ka kul gaar ahaan mujaahidiinta niyaabo ka shaqadaas inay u istaagaan iskana xil saaraan ayaa loo magacaabay afhayeenka xarakada shicaldheere jazaahu llahu khayran isagaa ku dhawaaqay warbaahintaad ka dhegaysanayseen maantana waxaynu maraynaa shacbaan oo aakhira ayaynu maraynaa xilliga shaqadaas ay socotay marka waa dareemi karaysaan jazaakum allahu khayran marka hawsha ayadaa waxay ahayd howl adag howl dhowaanahana soo martayna ma ahayn marka nooceeda laga sheekeeyo fatahaddii ugu ballaarnayd ee abadna soo martay ayay ahayd tii sagaashan iyo toddobadii bay ka darnayd eena soo martay wakhti ahaan taasaa u dheerayd laakiin tan wakhtigeeda waa gaabnaa laakiin xoogga iyo baaxadda dhibaatada fatahaaddu ay geysteen iyo biyaha yimid tanaa ka darnayd wakhtigeedaba ha yaraado marka loo eego midii hore ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaan oga mahad celinaynaa masiibada timid intay la ekayd iyo khasaaraha ay geysatay yaraantood intay la ekayd ilahay baan uga mahad celinaya subxaanahu wa tacaala ilahay baa ku mahadsan guddigaa marka la magacaabay isla markiiba wuxuu isku xilqaamay shaqadaas inuu qabto waxaa u horreeye la qabtay waxay ahayd in la aruuriyo macluumada fatahaadda iyo gobollada fatahaaddaasu ay saameeyeen waxaa la magacaabay oo ku xigay guddiga uu magacaabay guddiyadii walaayaadka ka shaqaynahayay ayaga iyo walaadooda waxay u istaageen shaqadii kor ka timid inay tanfiidiyaan oo ay fuliyaan taana waxay ahayd magacaabadii la magacaabay guddiga ayay ahayd intaa marka haddii macluumadii la keenay waxaa la bilaabay shaqadii in la qabto kadibna waxaa bilowday barnaamijkii samata bixinta haddii dadkii biyuhu ay galeen dadka inaan biyaha kala baxno goobahoodii loogu tago ayaga iyo agabkooda raashiinkii ayagu lahaayeen wixii baaqi u ahaa meeshii u yaalay wixii la heli karo wixii biyaha qaaday ma ahaa caruurtoodii in biyihii lagala soo baxo oo yacni bannaanka la keeno meelaha taagaga ah iyo meelaha aan feydaanaadka gaarin in aan la tagno oo halkaa la gaarsiiyo macnaa biyaha laga bixiyo ayaa inoogu xigtay daabulkaas marka uu suuro galay waxaa bilowday marka wixii ay u baahnaayeen oo ay ugu horreyso noloshii raashiinkii dadka waxaa la siinayey raashinna waa la siinayey ciddii suurogeli weysay in raashiin la gaarsiiyo lacag ayaa la siinaya dhulka dee dhoob uu ahaa baawurta ma tabafuraynin waxaa la bixinayay meelaha qaar tamar waxaa la bixinayay bacaha roobka waxaa la bixinayay marakaneecada meelaha qaar waxay nasiib u heleen in waxyaabo kale loogu daro maacuun markii dadka la dejiyey raashiin la siiyey daway u baahdeen waxaa dhacday marka daaweyn in dhakhaatiirtii walaayaadka ay dadka dhex kacaan ay dhex fadhiistaan ay daaweeyaan marka walaaye walaayahaan umaana kala qaadin si guud baan insha allahu una soo qaadnay robabka waxaa ka dhashay waxaa weeyaan cayayaan kanaaca ka dhalatay waxaa loo baahday dadkii in lagala dagaalamo kanaacada waxaa la qabanqaabiyey fariiq magaalooyinka buufiya iyaduna waxay ahayd qeyb kale oo gurmadka ka mid ah intaa marka waxay ahaayeen biyihii iyo fatahaaddii iyo jawaabteedii gurmadkii ku aadanaa ayuu ahaa sababkaa u soo bandhigaynana waa xisaab celin wey marka maadaama kharashkiina aad ku bixiseen mujtamacii iyo mujaahidiinta intooda kalena idinku aada naa'ib ka tihiin maanta waa feedbacki xisaab celintii waay macnaa sababka loo soo bandhigahayo waxaa weeye xisaab celintii waay waxaad noo dhiibteen haddaan guddi nahay meesha aan gelinay itus iyo taabsi baa la yidhi waa kuwan macnaha waxay ahayd marka gurmadki fatahaadyadaas iyo biyahaas waxay kaloo saameeyeen isku socodkii bulshada bay saameeyeen jididkii baa go-ay mar kale guddiga waxaa lagu kalifay maadaama dadkii la samata bixiyey dadkii kalena in jidka loo furo meeshii duntay la dhiso meeshii go-day la cara buuxiyo yacni habkii socodka haddana bal in laga shaqeeyo wixii la gaari karo ama la awoodi karayo waxaa ilaahay mahadiisa subxaanahu wa tacaalaa hawshaa intaa la eg ee la qabtay ilaahay baa subxaana wa tacaala fududeeya awalan ma aanan lahayn waxaana la qaban doonaa anugu waxaan joogay jubbooyinka fatahaadii hore sagaashan iyo toddobadii baan joogay maamul islaamiya ma jirin markaa waxaa dhulka yimid hay-ado waalan oo ciiddaa ka badan waxay sidaan aadan garanayn meel kastana doon iyo maaragtay gaal tacbaan oo xun oo najaas ah calaamadda saliibka ah la wado oo loorka la dhiibahayo ay ku sawiran tahay gacan saliibkuna ay korka ka sawiran tahay mid kale oo islaam oo muslimiin aanay hoos gacantaas saliiba kor ooga sawiran oo taagan ayadaa waxa dhiibay saliibka dadka kale muslimiinta aana gacantooda hoos ayay ahayd saliibkaa wax siinaya saas ahayd goobjoog baan u ahaa reer jubbooyinka hadda waxbaa ka fadhiya waxa ay qabteen lama arko baal xumoo kid hay dhiibi jireen dadku marka waxay ku haayeen waxay ku hayeen hana dhimanin hana noolaan beyna alxayaati waalmamaat dhadhamo keliya raashinka aynu dhiibnay ee nadiifkaa ee nadiifkaa mayn dhiibi jirin raashin dhacay ee maraykan laga keenay oo uraya ama waddamada yurub laga keenay ama afrika dabadeeda dambe laga keenay ayaa la dhiibi jiray kimiyada aan maanta dhiibnay wax la mid a ma aynan dhiibi jirin dadku waa la arurshay meela laiskugu geeyey waa lagu rafaadsanaya ummadda markaa waa lagu dullaysanay raadkii fatahaaddaas ay samaysay kamayna shaqaynin boqolaal hay-adood baa meeshan degneyd jubbooyinka oo kale hay-ad waxaa degneed toddoba-iyo toban sano wax ku dhow amaad aragteen wax raad oo hay-aduhu loogu mahadelo hay-ad heblaha noo qabatay waxaan buundadan dhistay ama jidkan hagaajisay ma jirto meel waxay ahayd dadka muslimiinta in lagu dullaysto ninkii taa joogey tanna joogey wuxuu odhanayaa baynahumaa farqun shaasic waa shaqo tii hore cadow uu qabanayay ee liidatay bay ahayd shaqadan taanna waxay ahayd shaqo gacal uu qabanayo dad iyo dadkii ka dhashay ee ka naxaya tan waxaa ka horreysay abaartii baa ka horreysay aad ogtihiin guddiga abaarta beriga abaaraha xarakada waxay tiri laba qoysoo meel laisugu keeni kara ma jirto qoys kasta deegaankiis ha joogo meesha waxa lagu siiyo yacni ihaanay muslimiinta ku tahay in la soo arooriyo meel beriis loogu kariyo buush xum oo tacbaan ahana ay galaan meesha lagu sawiro ayagoo dullaysan markaa la bandhigo muslimiinta waxay ku tahay ihaanay ku tahay dadka waana dadkeenni annagu marti kama nihin waxaa walaalaheenni dadki aan qaraabada ahayn bay ahaayeen mid ayaga magac iyo maamuus lagaga raadinayna ma ahayn gurmadkan mid dhaqaale lagaga doonayay ma ahayn gurmadkan mid bel sharaf lagaga rabay ma ahayn waxay ahayd mid shaqo qalbiga ka soo go'day ee dadka muslimiintu ay u kaceen jeyshan wa idaaratan wa shacban wa culamaa ay u kaceen bay ahayd ilaahay dartiis subxaanahu wa tacaalana loo qabtay ilahay waxaan ka rajaynaynaa dhammaanteen ikhlaas ilahay nooga dhigo alla darti ilahay nooga dhigo nooga dhigo shaqadan marka la qabanayay dhanka kale mujaahidiintu dagaal adag baa ku furnaa dagaalkuna maalka iyo naftu cuna dagaala igu socoda xabadba igu socota tan waa kaina qarsanaya ma suuro gelin waxay noqotay tanna la qabto taasna ay socoto yaad u daynaysaa yaa looga tegayaa ma jirto cid looga tegaya qabashadii dadka muslimiinta loo gurmaday ee loo gargaaray bisababihaa iyo ducadoodii waad arki doontaana say u ducaynayeen ilaahu islaamka kor ka yeel ilaahu gaalada jebi bay lahaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadooda waa ajiibay tan markaan qabanay taana ilaahay waa jebiyey gaaladii wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum ducadoodii iyo gargaarkii ayaga loo gargaaray ilaahay annaguna ciwad kale oo ka qiimo badan shaqadii aan qabanay ayuu ilaahay gobollada dhex naga siiyey cadowgii guud ee nagu soo duulay macnaha riddadu konton kun oo tanaa soo gaartay oo raashin ah meel lagu qeybshay amaad aragteen meel lagu qeybshay amaad aragteen oo ruushka soo dhiibay shood shood ay u kala qaateen ayagaaba oomane mayl erayla kamaa mahday waraaba waraaba hilib mala saara lafna yani ludna marka hogaamiyo lud dhurwaa haddii aad hilib saarto dareerina aad dacay oga dhigta ka warran iyo keena oga dhigta ka warran ma ma suurgelayo waa sidaa cuunahaya dad kale waxba ma gaaraan maca salaam ayagaa midigtooda wixii xadda bidixdooda aan ogaanayn ayagaa isla gaabshi waxaa kaloo dhacday hay-adihii mar ummaddu ay adduunkeeda tagtay oo beeraheeda tacbatay oo waxaa dib ujiididii ay heshay ayaa waxay yidhaahdeen barabowserkii haddaa lasoo ansixiyey raashinaan haynaa hadday rabaan ummaddii adduunkeeda haysatay ee beeraheeda usoo bislaaday ee nabad qabta in raashin ku dul keenaan oo la yidhaahdo misgeedi kiimata may roogda shirin ma roogda may waale beriisa hay-adda dhiibti khalaas hadday wadaan shadarada hadda wadaan shadarada hadda maxaa laga galaa
biyo dhaamin ay hadda keeneen ilaahay subaa intaan barwaaqe biyo keeneen hadda keeneen war runtood biyo dhaamin biyaan wadnaa sala wele seeliyeela biyaan hadda wadnaa seeliyeela seeliyeela ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa haddaan la noolaano gaalada xaqada ogaanayna ilaahay wuxuu yihi laa ya'luunakum khabaalan laa ya'luunakum khabaalan waduu ma anidtum aayadaha ka sii dambeeya isla suuradda weliba safxadda qeybteeda dambe iyo safxadda dhexdeedaba in tamsaskum xasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayi'atun yafraxuu biha waa intaa gaaladu marka wal gaalo la eraa qadiyaddan ku qiib qaadati ma leh shaydaan iyo tug oo dhan luku ma laha mana ka qiib gelin insha allah umana baahan mana u baahan doono ilaahay idinkii taa horta waa intaa takaaful ijtimaaci ah ayaa ilaahay subxaanahu watacaala na siiyey waxaa laga yaabaa waktigaygii inuu dhammaale ama gebagebe yahay waxaa ku xigi doona sawirey ahaayeen waxaad fiirsanaysiin waxaa ku xigaya asagoo filim ah shaqooyinkii la qabtay filimo kookooban waan ugu talagalnay insha allahu dadka muslimiinta ahi in ay maaragtay ay ay daawadaan meesha fadhiya baaraka allahu fiikum kaasina wuxuu ahaa sheekh xasan yacquub cali sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha guddiga fatahaadaha xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh maxamed abu usaama wuxuu faahfaahin ka bixiyey qaybo kale oo ka mid a howlqabadka guddiga بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walaalyaal awalan waxaanu rabnaa inaan umahad celinna allah subxaanahu watacaala oo noo fududeeyey noogu kaalmeeyey shaqadii culayska badnayd ee hadda halkan lagu sharxay shaqo aan annagu keligeen qabannay ma aha waa shaqo umadeed bulshada muslimiinta ee naga soo horjeeday iyo kuwo naga maqanba way nala qabteen dhammaanna waa u mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan u mahad celinno marti sharafka halkan aan ugu yeernay eena aqbalay dhinaca labaad waxaan rabnaa inaan ilaahay weydiisanno subxaanahu watacaala camalku inuu ikhlaas nooga dhigo kaa un baa na anfacayo wax kaloo na anfacayo ma leh intaa ka gadala walaalayaal markii naloo dhiibaayey shaqadaa iyada ah aniga iyo rag hadda meeshan fadhiyaba culayska jiray waxaan tasawuri karna ma ahayn haddana ilaahay kaalmadiisa jalla wacalaa humma amiirkeenna iyo umaradeennu na garab istaagay haalihan bulshadii muslimiinta aheedan ka dhalannay hadday tujaar tahay iyo hadday odayaal yihiin oo garab nagu siiyo ilaahay noogu fududeeyey subxaanah waxaan rabaa marka cid walba oo saami ku lahayd hawshaa iyada ah inaan uga mahad celinno waxaan rabnaa inaan si gaara ugu mahad celiyo xarakatu shabaab almujaahidiin oo dhabtii si hufnaan leh noo garab istaagtay marjiciyad noo ahayd culays walba oo aan ula tagna noo fududaynaysay wax walba oo nagu cuslaada naga tala siinaysay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro umaradanada ilaahayna subxaana wa tacaala ha xifdiyo sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo wilaayaadkii islaamiga ahaa ee nala shaqeeyey ay qaarkood halkan nala joogaan waad og tihiin culayskii dhacay webiga jubba iyo webiga shabeello ku aadanaa haba ugu xoog badnaado webiga jubba wulaaddii meeshaas ku aadanayd si dhab ah oo hufnaan lahayd noola shaqeeyeen jazaahum allahu khayran howl la fahmi karo oo kaalmadeedu ay diyaar tahay kalsooni la isku qabo ayay nala qabteen ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu miisaankooda xasanaadka u saaro runtii wax la cabiri kara ma ahayn dadkan hadda la daabulaya ad arkayseen waxaa ka mid ahaa qolo reer faragurow ah oo deegaanka faragurow degan xanuunkaasna la darsay xanuunkan faraha gurma ma ahayn dad bulshada lagu dhex dari karo sagaashan iyo saddex qoys bay ahaayeen maanan awoodin marka inaan intaan dad dhex geyno aan dadkii ku dhexayno dantu waxay nagu qasbaysay inaan guryo intaan u kirayno haddana waxaana qabsatay markaan guryihii u kirayno aan magaaladii keennay dad kulaylka u adkaysan kara ma aha dad hilibka caadiga cuni kara ma aha hilib lo-aaday cunaan oo cudurka ayaga ay qabaana noocaa aha waxay dantan ugu qasabtay inaan guryo ugu xirno marwaxado nalal aan u gelinno joodariyo aan u geyno intii ay fatahaadda ka dhammaanaysay aan ku hayno magaalada jilib gudaheed maalinkii ay fatahaadda dhammaatayna raashinkooda intii la siiyey dib loo raray oo loogu celiyey faragurow deegaankoodiina ay dib ugu noqdeen ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu watacaala waxyaalaha hadda meeshaan lagu soo bandhigay ka mid maynan ahayn mana ayan ku jirin sidoo kale walaalayaal waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo fayadaanaadkii iyo culayskii yimid bulshada si wada jiray u istaagtay ganacsatada aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maalkooda ha u barakeeyo fidna adduun iyo mid aakhir ilaahay ha kaga dhowro waxay bixiyeen wax ka badanna ilaahay ha siiyo si hufnaan leh oo dadnimo ay ku jirto ayay ganacsatadaas noo garab istaageen ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka u saaro shar badan ayaa la maleegahayaa wax badanaa lala damacsan yahay ilaahay ha ka xifdiyo subxaanahu wa tacaala waxyaalaha ay nagu dhiirigeliyeena waxaa ka mid ahaa hantida aanan hayna haddaadan idinka jiri lahayn maanta meeshaan mayna taagnaateen bay nagu dhaheen qaarkood xaqiiqda marka laga hadlo marka waxaa la rabaa dareenkaasoo kale dadle ilaahay subxaana wa tacaala hanoo badiyo sidoo kale horna waa loogu mahad celiyey walaalahayga cilaamka oo si gaar ah runtii hawshan isaga xil saaray xilliga ay iska xil saaraayeenna runtii ay ahayd xaalad ma og tahay maanta waxaan joognaa xilli beentiina ay run noqotay runtiina ay been noqotay annagu hadda waxaan aan bandhigayn inuu noo qorsoonadaa khayrka noogu jiray macnaha maadaamaan ilaahay wax kaga dalbeyno laakiin in sidaa loo bandhigaayo waxaa ku xiran jamaahiir indhe xiran oo bannaanka joogta oo bu- wilaayaadkiina aanan joogin dad ingiriiska joogaa nala soo xiriiray oo dhaqaalo soo diray aadna u mahad celinayey xarakada waxay qabanaysana arkayay kuwo kale xabadna mayna haysanin iyagoo xaramka joogaya na soo waceen oo waxay dhaheen xaramka ilahay aan dhex fadhinaa habeen iyo maalina waxaan fiirsannaa barnaamijta baxaya idaacadda ka baxayaan fiirsanaa iyo qaabkaad shaqada u wadaan tabar kale ma hayna inaan ilaahay dartii idinkugu ducaynaan rabnaa soo ma jeedaan ummadda marka noocaasaa ku jirta ninkaa marka beytullaahi alxaraam dhex fadhiya ee leh maanta muslimiinta mujaahidiintan u soo ducaynaya hadduusan jirin iclaam gaarsiiyaa warkaas muusan heleen waxaan oo dhan annagoo sheegayna oo culays oo la soo maray haddana fadli kalaa jira dhimashadanada waa yareed hadday noqoto mid dadeed iyo mid xoola hadday noqoto labadaba dhimashadu way koobneed wax koobanay ahayd dhinaca labaad cudurradii dilaaci jiray cagabararkii waxa maynan arkin ilaahay waa naga koriyey subxaanahu wa tacaala dhankaa hiiraana mar wax yaroo shubana ka dilaacay markiina maktabka caafimaadka u degdegay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddii daawadii markii la siiyey waa caafimaadeen beddelkeeda khayraadka yimida waxaa ka mid a in malaay badan la helay oo iyadoo maogtahay biyihii markay yimaadeen ay noqotay nin walba sakeel intuu gashto inuu la soo baxo malaygii uu la soo baxo dadkii duumada inta badan ay kaga ilaahay uu kaga badbaadiyo subxaanahu wa tacaala gaajadii ay kaga badbaadaan dadka aan raashinka u geynayna dad waxay haye- ahaayeen badar marka uu u go-ay badarkii baa ag yaalla cambihii oo soo go-a ag yaalla malaagii way ku karsanaayeen maarka dadkaasi inay cagabarar u gaaro way adkayd ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala intaasoo dhan noo wada fududeeyey sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa mu'asasatu alixsaan oo iyadana si hufnaana lanoo shaqaysay waxaa kaloon u mahad celinaynaa maraakista iyo masaajidda ay gabdhaha muslimaadka ah wax ku bartaan hadday noqon lahayd dhamma- wilaayaadkao dhan si gaar ahaaneed wilaayada hiiraan iyo jubbooyinka si hufnaan leh oo dhammaystiran ayay gabdhaha iyagaa u shaqeeyeen waxay sameeyeen kilowaadkii bariiska ah guryahooday ka soo arooriyeen dharkii way soo arooriyeen xijaabyay soo toleen wixii oo dhan ah oo bundad bundad u xiranay intee keeneen yay ku soo wareejiyeen guddiga waxay yidhahdeen dadka masaakiinta ah ha la siiyo fajazaahum allahu khayran shay wuxuu noqday marka runtii lagu tartamo oo qolo walba intay timaaddo ay ku tartanto marka ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala walaalayaal waxaasoo dhan iyadoo ay jiraan ina rabbakum la ra'uufun raxiim ilaahay subxaana wa tacaala waa naxariiste naxariistuu noo fidiyaa waxaad ka garanaysaan mucjizaadka aan meeshaasi ku aragnay ka mid ahaa ummaddaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ay biyaha soo galeen ee culayskaa lahaa maalinkii la gurinaayay waxaan la yaabaa subax walba waxay ahayd biyaha miqdaarkooda inaan la soconno waxaa jiray biyo xooggan oo dhanka bay ka yimid buur dhuuba ku soo dhuftay baar dheerana soo maray annaguna markaa xaaladanada waxay taagneed meeshii ugu dambeysay macnaha ilaahay baan gacmaha u hoorsanay subxaanahu wa tacaala biyihii iyaga ahaayee baar dheere ku soo dhuftay ee subaxii markaan buur dhuubo weydiinay nagu dhahay boqol mitir webiga ku soo daray ilaahay baa awooddaa iska leh dhakaaja markay soo maraayana biyihii ugu dambeysay meel ay ka baxeen cid sheegi kartaaye maanta ma leh biyahaas dhakaajay soo gaareen bes aa nagu war dambeysay wixii ka dambeeyey waxay noqotay biyihii xaggee ka baxeen in la dhaho ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala ilaahay baanaan oga mahad celinaynaa marka walaalayaal war dheer yaanan idin gelin mashruucii isaga ahaayaan soo wadnay wixii akhdaa ee naga dhacayna ilaahay baan oga toobad keenaynaa jalla wacalaa wixii wanaaga ahee la sameeyeyna isagaan wax kaga dalbaynaayo cid kalean wax kaga dalbaynay ma lahan sidaan hor idinkugu soo sheegana ilaahay ikhlaas ha nooga dhigo ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha naga aqbalo guushii iyo nasriga lagu gaarayna waad u jeedaan muslimiintii loo hiiliyey oo loo gargaaray ilaahay wuxuuna siiyey mas-uuliyiin calool adag oo mararka qaarkooda go-aamada ay qaadanayaan aada dhehaysid allay lehe waa sidee xaalku waa sidee laakiin markuu qofka ilaahay tala saarto waman yatawakkal cala allaahi fa huwa xasbuh marka ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala biyihii marka iyaga ahaa way naga tageen hadda oo ma joogaan dadkiina tacab bay bilaabeen dhulkii hadda biyaha ay ka baxeen beerahooda hadda habuuqooda waa cunnaa sisinta qayb ka mida waa la tubay kuwana hadday rabaan inay tubaan masagadu way noo soo go'day alxamdulilah rabbi alcaalamiin barwaaqo badanaa jirta laakiin webigii isaga ahaa ee jubba la dhihi jiray ama shabeelle ho- shabeellada ee webigii shabeelle dhaawac iyo dhaamij adaga gaaray dhaamijkii gaarayna runtii wuxuu noqday waxaan indhaha laga laaban karin waxaan la fiirin karin maxaa yeelay wax allaaliyii wixii ribuud lagu sheegi jiray ama difaacu webiga lahaa waa baaba biyaha hal mitir iyo siddeetan iyo shan ay ka kor mareen dhulkii oo dhan waa xaaqeen webigii waxaa ka leexday webiye isaga la eg yaa ka leexday waa kuwa dadka barakiciyey wax allaalii wixii farow ku yaallay way go-een dadkii markay wixii beerteen hadda nin walba gadaaluu fiirinaya wuxuu leeyahay biyo ma kusoo daray webiga hadduu biyo kusoo daro waxba uma yaalaan macnaha gurigii shalay uu kusoo noqday uu dhoobtay waxba uma jiraan aafadii shalay unbaa haddana sidii iyada ahayd u taagan saarfeyaa lagu soo sameeyey waa la soo maray waa la arkay laba jeeraa lagu noqday oo saarfey loo diray labadii jeer markii la tegey oo la arkay yaa waxaa soo baxday marka wax la fiirsadaa inaydan jirin farihii hadda markii la soo arkay haddana tirakoobkan xilligii lasoo samaynayay faraha la taargadgareeyey keliya oo lasoo fiiriyey markii la damcay shaqaha la qabto shaqadii shaqo ka weynaa timid waxaa imaatay furtii haddii la xidho aarjinihii ku xigay ee biyaha dul mareenna uu furan yahay waxba kuuma joogaan fartan aad xirtay ka wareeganaan intay ka baxayaan haddana waxaa la dhahay marka haddana aarjini ha la dhigo webigii aarjini webi la dhigaayana haddee dadkii ka soo shaqaynaya waa garan karaane culayska uu leeyahay iyo maalka ku baxay iyo xaalkiisa nin walba waa fahmi karaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qasnadiisa waa weyn tahay ilaahay baanan ka rajaynaynaa fatxi insha allahu tacaala idan waxay noqotay marka shaqada iyada walaalayaal in loo qumo mar labaadaa la is-imtixaamay sidaa hadda maqlayseenba oo shaqadaa anigii iyo rag kaleba loo diray shaqadii iyada ahayd annagu waa guda galnay toddobadii bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo shan waxayna ka bilaabatay wilaayada jubbooyinka waxaan gelinay qalab kiro ah oo webiga lagu xidhaayo hadda shaqadu waxay ka socotaa degmada kamsuumo galbeedkeeda way ka socotaa degmada jilib galbeedkeedana way ka socotaa bu-aala galbeed iyo bariba waa ka socotaa meesha la yidhaahdo salaglana galbeed iyo bariba waa ka socotaa intaas waxaan ugu talagalnay qoladaas dhankaa jahada ka soo bilowday inay soo socdaan ayna webiga u soo socdaan dhanka saako qolo kalena halkan bu-aalaan ka gelino dhanka saako way u socdaan kuwana bu-aalaan ka bilowno dhanka jiribay u socdaan kuwana jiribaan ka bilowno dhanka saako way u socdaan si la isaga hortaga macnaha ilaa iyo hadda shan iyo tobankaas beri siddeetan iyo shan farood iyo soddon iyo labo faaf faafka waxaa la dhahaa webiga meeshii uu kor maray ayaa lagu guulaystay in la xidho shaqadaa iyada ahe baaxadda leahee socota marka maxaan idinkaga baahannahay waxaan idinkaga baahannahay awalan duco siduu shalay noogu ceeb asturay inuu noogu ceeb asturo hanti baa gelaysa meeshan dan kaloo laga leeyahayna ma lahan dadkii muslimiinta ah inay hantidooda u badbaada waan ma tasawuran kartiin hadda dadka meesha beeraha ku lahaa ee iyagoo iska jooga makiinadaha ay kor tageena lagu dhahay shilina laidinkama rabo meeshaana laidinka xirin rabaa marka ilaahay idinkii waxaan ka rajaynaynaa ummadda muslimiinta ahee masaakiinta aha culays ka gaaray ee aan u istaagnay inuu haddana noogu naxariisto in badan biidni illaahi subxaana wa tacaala nasri kii hore ka fara badanna uu ilaahay nagu siiyo jala wacalaa waxa kalean idinka rabna marka ducada laga soo tagaa waxay tahay nin walbaayey oo meeshaas wax kaga qayb qaadan kara hadduu bir iska leeyahay hadduu wakhtigiisa bixinaayo inuu ka qayb qaato macnaha waa albaab furan oo ilaahay looga ajar helaya biidni illaahi subxaanahu wa tacaala dhinaca labaad ummadda in la taxriidiyo ganacsataa jirta dibadda joogta dalka dibaddiisii joogta nin walba ninkii uu garanayo waxna uu ku ogaa khayrna uu ku tuhunsanaa inuu la hadla macnaha oo uu ku qalqaaliyo mashruucan isaga ah in ay u baahan yahay mashruuc ay hadda ka bixi karto dowladdan keliya ma ahana waa mashruuc ummadeede mashruucaas ummadeed wuxuu u baahan yahay biidni illahi subxaana wa tacaala dhulkan hadda ay katrabishan ka shaqaynayso waa buundada bu-aala galbeedkeeda meeshaan hadda aad arkaysaan ciiddaas iyadaa hadda soo saartay meeshaan waa laga daldalay bacaadkii dhammaa bacaadkii dhammaa laga xaaqay howdkii o dhanaa la baabi'iyey markaas kadiba ribuudkiisii dib loo loo loo dhigay oo oo la saaray marka ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala intaas waxyaalaha lalabada leh oo aan la yaaba maalmihii aan fayadaanaadku ku jirnay aan la yaaba waxaa ka mid ahaa ninka ra-iisul wasaaraha sheegtay hadda waddanka jooga ee magaalada kismaayo ka soo degay markuu magaalada kismaayo ka soo dego meel xero qaxooti a tegey dad tiro badanoo meeshii joogo meesha ugu tegey hal waxba muuna wadin magaalada markuu ku noqday wuxuu wacay safiirka turkiga iyo midka jinaha midkii jinaha iyo turkiga waxay ugu yimaadeen kismaayo safiirkii jinaha marka wuxuu sameeyey saddex boqoloo qoys raashiinkoodu magaalada ka iibiyey asagii iyo kii shiinaho isla socday waxay u tageen qaxootigii marka markaasuu wuxuu leeyahay shalaan idin soo booqday aad baan idinkaga naxay kadibaan saaxiibaday wacay si deg degay iisoo ajiibeen weliba ninkan shaynaha ragnimuu sameeyo saddexdan boqol oo qoysuu magaalada ka soo iibay ilaahaan idinku dhaarsheeye ra-iisul wasaarihi hadduu saddex boqol oo qoys kismaayo wax uga geli waaye oo uu u dalbanaayo safiir ka yimid china u dalbanaayo bal dabnimo xumada intay dhan tahay fiiriya bilahi calaykum yacni sharaf dhaca iyo qiimo dhaca ninkaas uu isgaarsiinayo ma dareensana isaga wax damiira iyo damqasho iyo dareen dadnimo maba ku jirtaba waxay rabaan isaga tumanayaan marka ilaahay baa noo fahansiiyey subxaana wa tacaala ilaahay jihaadka daa'ima ha nooga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala towxiidka islaamnimada ha nagu sugo wuxdada iyo wadajirka aan maanta haysanayn odayaashanadii iyo culummadanadii aan isku dhex fadhina ilahay ha noo xoojiye subxaana wa tacaala masaa'ibta ay gaalada nala maagan tahayna ilahay ha noga koriyo fajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa sheekh maxamed abu usaama sheekh xasan maxamed cali afgooy oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa munaasabadda ka jeediyey kelimada kaga aadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الله سبحانه وتعالى أيا مهد إسكالي أنت أسكدب كلمة إذا كوات وحين قونيسا مهد علين وحنو مهد علينا مركو وريس الله سبحانه وتعالى qof kastoo annaga naga mid ah wuxuu dareemi karaa filinkaad aragteen waa la soo jarjaray saacaduu ahaa waxqabadkana saacad wax lagu soo koobi kara ma ahayn hal su-aal aan idiin weydiiyo dowladda suudaan wuxuu dagaal ku socdaa dhowr bilood soo maaha suudaan ma awooddaa dadkeeda inay wax u qabato maya ma awoodda labaatan sano jihaadkeena jiraa i m f wed bank w f b ciddayn nagu leh ma leh soo saas ma ahan waxaan rabaa inaan isdareensiino hawshaan hawl ay xarako qabatay maaha hawl ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qabtay waayo lain shakartum la asiidannakum awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaanu mahadinaynaa amiirka markuu go-aankan qaatay kadib asaa iska bilaabay kow inuu tiisa ka jaro askartiisa ka jaro wax inay runka tahay asaa iska bilaabay soo ma ogidin waxaan qaadana waaba ogtihiin soo maaha saa u dawada danyarnahay ganacsatada waxay arkeen soomaaliyeed runta uu amiirka go-aansaday guntigay dhiishi isaga dhigeen kuwa wilaayaadka jooga keliya ma aha kuwa dalka jooga keliya ma aha dal iyo dibad ayaana laga soo taageeray ilaahay owlaadooda ha u islaaxiyo ilaahay aswaajtooda ha u islaaxiyo qolada saddexaad aan umahad celinayo waa ru'asaau alcashaa'ir runtii ilaahay un baan u baryaynaa iyagana wax aan ku qiimayno wasnigooda ma naqaano sababtoo ah markay arkeen go-aankii amiirka ayagana waa istaageen ilaahay waxaan uga baryaynaa qiyaadada ay hayaan ummadda ay mas-uulka ka yihiin ilaahay inuu subxaanahu wa tacaala ayagana towfiiqda waafajiyo waxaan u mahad celinaynaa guddigii arrintan ka soo shaqeeyey runtii magacaabidda guddigan waxay ahayd towfiiq ilaahayna waafajiyey runtii waxay bixiyeen juhdi allah subxaanahu wa tacaala keliguu og yahay waatanay habeennimo inay shaqaynayeen ay sheegeen waxaan u mahad celinaynaa guddigii heer xarako iyo heer wilaayo iyo wulaadaba ayagana ilaahay ajarkoodaa siiyo waa loo duceeyey ducada allahu aqbalo ilaahay camalkooda shahaada ugu soo khatimo marka jazaahum allahu khayra aljazaa ayagana waan u mahad celinaynaa wuxuu walaalkeenna warbixintana siinay sheegay inuu ruushka konton kunoo tan laba markab mid labaatan iyo shan kun oo tan qamadi keenay halkooba ka mid ayaa arkay maya lacagaha kaashka ay u soo qaateen iska dhaaf nin noocaas ahaa marka soo istaagaya xataa ma yastaxyoon ma xishoonayaan xataa way gado waxay ku dhigaan xataa dadkii muslimiintii reer gadoodka markay doon iyo waxbay xataa wixii dadka soo dhiibtay ay gaarsiin waayeen haddana laakiin waxaan uxusaynaa keliya litadkira wax naloo barbardhigi karo marna ma aha marka allah subxaanaه wa tacaala waxaan ka baryaynaa inaan shukrigeeda la nimaano nicmadan shukriga nicmada nicmadan waxaana laga rabaa inaan ku mitidno waxaa la rabaa qof kastoo annaga naga mid ah inuu u istaago hawshaan sidoo dhankiisa u adkayn lahaa sababtoo ah beled iyo baadiyo maanta qof kasta oo runta rabo waagii hore maxkamadda keliyaa la arki jiray maxkamaddooda saaday wax xukumaan ayagaa xataa dhahaya laakiin hadda waxqabadkaa hadda soo aragteen ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisay ku qabsoomeen bes wax kale maaha marka ilaahay waxaan ka baryaynaa shukrigeeda inuu na- ilaahayna waafajiyo qof kastoo dadka meeshan fadhiya ka mid ah wuxuu ku fadhiyaa magac iyo mas-uuliyad ayuu mansabkan ku fadhiyaa waxaa lagaa rabaa mas-uuliyaddaada ilaahay uga cabso sheekha caalimka ahow mirihii dadaalkiina iyo dacwadii waatanaad haysataan waxaa laydinka rabaa idinka inaad dadka qudwo u noqotaan laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun casara alculamaa'una warahatu اlambiyaa culimada waxaa laga rabaa inay ilaahay uma- ku mahdiyaan soo saas ma ahan waxaa la rabaa nuqabada nuqabada dadkaad maamushaan ilaahay uga cabsada naqiib kasta adi toosnow gurigaaga diinta ha ka muuqato waxaad ku dhaaratay kutubka ilaahay naf iyo maal inaad ku bixinayso soo saas ma ahan waxaan ku xujinayaa dadka qiyaadada xarakada maanta waxay dadka ku soo hinqadeen ficilkii aan samaynin nin kasta shaqada uu ku jiro hadduu sidan uga run sheego runtaasaa ka soo baxayso marka ilaahay subxaanahu wa tacaala inta la qabtay ikhlaas ha nooga dhigo in badan oo nalaga rabo oo na saaran oona qaban karinaa jirto intaasna ilaahay hanoo dhammaystiro waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa nafteyda iyo tiina baan u dardaarmayaa nin kasta shaqaduu haya ha itqaaniya ilaahayna uga cabsado intuu awoodana inuu dhammaystiro ha isku dayo intuu awoodo markuu gaarsiiyo inta kalena allah subxaanahu wa tacaala ayaa u dhammaystiraya wajazaakum allahu khayra aljazaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kaasina wuxuu ahaa sheekh xasan maxamed cali munaasabadan oo guddiga gurmadka fatahada xarakada shabaabul mujaahidiin ku soo bandhigay waxqabadkiisa ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale habeen dambe ayaan idinkugu soo gudbi doonaa insha allah caawa dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo intiisa badan aynu ku qaadanay munaasabadaasi intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa salaamun calaykum أمين